gaadiidleyda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay saameyn xoogan kala kulmaan burburka ku yimid wadooyinka halbowlaha u ah isku socodka gawaadhida dhibaatooyinka ay la kulmaan waxaa ka mid ah jaam badan iyo cilado ku yimaada gaadiidka taasoo sababtay wadaxumida qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay ku qabaan wadada burbursan wadooyinkan burburay dhibaatadan ku qabno waxaa ka mid ah in halkaanu rabnay inaan u soconno labaatan daqiiq ama soddon daqiiqa aynu ku gaarayno hal saac iyo ka badan sidoo kale wadooyinka sida laamiyada rafta noqday oo burburay oo ku burburay biyibaxada iyo balaayada soo lalaabato oo inay kushineetooyinka ay kaa jabaan oo dhibaato badan ay kugu qabto sidoo kale gaadiidka cilado badan ay ugu yimaadaan aadan heli karaynin waddo aad maanta dhan ku socoto laga yaabay haddii aad maanta laba biyaajo ama saddex biyaajo ay ka gasho wadooyinkaas rafta ah laga yaabay inaadan sii shaqayn karayn oo daaleyso sababtoo ah wadooyinka markay god iyo goof ay yihiin waxaa badanaysa jagjagtooda badanaysa marka oo dhibaatadaas ayaan ku qabnaa maamulka gobolka hiiraan siiba hirshabelle waxaan ugu baaqi lahaa inay wax ka qabtaan halkaasi maadaama gawaadiidka halkaan ay tahay magaaladii beledweyne magaaladii ganacsiga ay tahay inay jidkaasi burbursan ay wax ka qabtaan haddii ay awoodaan waxaan kamid ahay gaadiidka ku socota magaalada beledweyne waxaan dhibaato ku qabnaa wadada waa jaam haddaanan waa rifrif waxaan rabnaa inaan wadada noola hagaajiyo meeshii ku tagi lahayn hal saac waxaan ku tegaynaa laba saac iyo bar marka waxaan idinka codsanayaa inaad wadooyinka inoo hagaajisaan